يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood inoo maqlaysaan waxaan hawada idinka leennahay ramadaan mubaarak waxaad ku soo dhowaataan dersigii lixaad ee kitaabka suwar min xayaati saxaabiyaad oo inoo akhrinayo sheekh cabdulilaah wuxuu sheekhu dersigan ku soo qaadanayaa saxaabiyadda ramla bintu abi sufyaan alleha ka raalli noqdee أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه، وحين كسر تقري كتابك صور من حياة الصحابيات للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله شخصية قربت عن كهد لنا والصحابية عن كهد لنا ورملة بنت أبي سفيان اللي قلنا نيسي تري أما كن يدعي أم حبيبة أم حبيبة آثرت الله ورسوله على ما سواهما وكرهت أن تعود للكفر كما يكره المرء أن يقذف في النار مؤرخينta warkaa soo guuriyey umu xabiiba waxay dooratay ilaahay iyo rasuulkiisa wixii iyaga kasoo hadhay ka dooratay waxayna nacday oo kohatay an tacuuda lilkufr inay kufrigii ku noqoto ilaahay ka badbaadiyey kamaa yakrahu lmar'u an yuqdafa fi nnaar siduu qofku u necab yahay in dab lagu tuuro abu sufyaan oo zaciimka maka aha markaas maa kaana yakhturu bibaali abi sufyaana ibnu xarb ana fii wusci axadin min qurayshin an yakhruja calaa suldaanihi qalbigiisa abu sufyaan kumay soo dhacaynin qof reer quraysheeda ayaa awoodaada ka baxaya oo jebinaya oo islaamka iska qaadanaya adaan ogeyn ama khilaafaya oo wax ku khilaafaya muxuu saa u yeelaya saa ugu fakaraya liannahu sayidu maka almutaac waa amiirkii maka ama sayidkii maka ee laga dambeeyey dadku ay daacadda siiyeen wazaciimuha aladii tadyiinu lahu bilwalaa waa zaciimkii maka ay hoos imanaysay oo isaga ay daacaddiisa ay gashay laakina ibnatahu ramla almukanaatu biummi xabiib qad badadat hada zacam wadalika xiina kafarat biaalihati abiiha gabadhaas ayaa waxaan jirin kasoo qaaday wuxuu sheeganaya oo ahaa qofna maarata suldadeeda kama bixi karo oo aniga awooda dad ku haya oo diinta u diidayo oo diinta qurayshta ku ilaalinaya iyo- iyo baadilkii arrintaa waxaa baadil kasoo qaaday xukuma jiraan kasoo qaaday gabadhiisii isagoo u dhalay ee ummu xabiiba wadalika xiina kafarat biaalihati abiiha taas waa markay ku gaalowday oo ka kufriday asnaamtii iyo aalihadii baadilka hayd ee aabaheed uu caabuday وآمنت هي وزوجها عبيد الله بن جحش بالله وحده يدي نكيدي أوها عبيد الله بن جحش إله بالروميين الذي لا شريك له أي الروميين وصدقت برسالة نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسالة الله سؤال بن محمد أي الروميسي قبرداس أبو سفيان مركا وحو اسكو ديي أود سودان وحو صاري إنه مارت قبرديسي كسو عليو دينتان أي قشي إسلام كان يقادتي لكن أرتاكم قوليسان muxuu ugu guulaysan waayey lianna iimaana aladii rasakha fii qalbi ramlata kaana acmaqa min an taqtalichu caasiiru abi sufyaan qalbigan iimaankan qalbigeeda degay wuxuu ahaa mid ayan rujin karin ama ayan qalbigeeda ka saari karin awoodan abu sufyaan sheeganayo iyo goodigan ugu goodiyaya gabadhiisa markaas ay saasu dhacday abu abu sufyaan waxaa kusoo degay hami iyo qami bisababi islaami ramlata sababta gabadhaas oo islaamka islaamka islaamtay dartii odaygii murugaa disha abu sufyaan ahay saciimka maka ahaa زعيم المشركين ها بريغاس وكذا هو اسلام الصحابي ونغضي فما كان يعرف باي وجه يقابل قريشا بعد ان عجز عن اخضاع ابنته لمشيئته وجه قريش كقابله والدين تمسلم كوجديدو او زعيم ugu sheegto ayuu maaragtay waayay markuu ka daalay oo ka awoodi waayay gabadhiisii inuu maaragtay uu u diido islaamka inay gasho markuu qoyskiisiiba islaamkii uu soo galay ee gabadhiisi isagoo dhalay islaamka rumaysay dee dadkii kale wax badan kama qaadanayaan wuxuu ku guul daraystay inuu kala teedo gabadha iimaanka ay ilaahay aamintay ee nebiga ay raacday iyo gabadha inuu kala teedo qurayshna markay aragtay abu sufyaan gabadha suu ugu cadhaysan yahay u nabcaaday oo wila colloobay ba iyaduna qurayshna ku dhiiratay gabadha iyo ninkeedii oo si xun baa loo dhibay aad baa dhib loogu geystay gabadha iyo ninkeedii oo ahaa cubaydallah ibnu jaxash isaguna marka dambe uu ridoobay markaasay waxay dhaqday qof ee lamaanihii waxay noqdeen laa yutiiqaani alxayaata fii maka way awoodi waayeen oo way kar waayeen inay maka ku noolaadeen umu xabiiba iyo odaygeedii oo cabdillah ibnu jaxash ahaa dhib badan baa gaadhay marka waxay ku noolaan kar waayeen magaaladii maka ahayd kadibna markii nebigu u ogolaaday dadka qaarkood ama saxaabadii qaarkood inay u hijroodaan xabasha ramla waxay ahayd iyadii gabadheedii yareyd ee xabiiba la odhan jiray iyo ninkeedii cubaydallah ibnu jaxash ahaa fii daliicati lmuhaajiriin muhaajiriintii u horreysay xabasho aada ayay ka mid ahaayeen oo maaragtay ilaahay darti u haajiray oo diintooda la baxsaday oo ku baxsaday xagga najaashi aaday boqortooyada najaashi oo nebigu u sheegay inuu yahay malik aan cidna agtiisa lagu dulmiyin ninkaas ayay aadeen xaggiisa iimaankoodii ula baxsadeen laakiin abu sufyaan ibnu xarb waa aabaheede iyo zucamaadii quraysha kale waxay soo direen rag bay direen si raggaa loo soo celiyo oo dadka muslimiinta ee xabasha u haajiray baa waxaa la rabaa in la soo celiyo maka lagu soo celiyo oo lagu yidhaahdo najaashi dadkan waa dad diintoodii ka baxay oo baadil aaminay oo naga cararay marka boqorow gacanta noo soo geli annaga kaa badinna dadka naga soo cararay annaga kaa badinna waa dad diintoodii ka baxay diin la soo degay aan la garanay bay iska raacin wafdi bay direen saaad ogtihiin oo hogaaminaya camar ibnu caas oo laba qof ka koobna ayay direen si ay ugu soo dabaalaan dadka oo maka ugu soo celiyaan markaasay waxay u direen labadaa nin ama wafdigaas say ugu diraan dadkaas soo haajirooday ee muslimiinta xabasha u haajiray inay ku diraan oo ay ka dalbadaan inuu usoo dhiibo dadkaas waxay kaloo goosteen inay u sheegaan oo been u sheegaan oo yidhaahdeen dadkan waa diintay la soo degeen oo cusub oo diinta islaamka u jeedaane ciisa ibnu maryam iyo hooyadii waxun bay ka sheegaysaa markuu sidaa maqlay ee waftigii uu gaadhay artul xabasha ayuu najaashi wuxuu u diray raggii muslimiinta ahaa ee xabasho u haajiray oo hogaaminaya jacfar ibn abi aalib ayuu u diray wuxuu balkaalaya warbaa laydinka sheegay bal iga jahil bixi war diintiina cusub kaalaya ii sheega wasa'alahum can xaqiiqati diinihim bal diintiina cusub ee aada maarata raacdeen xaqiiqadeeda iga warramo ku yidhi wuxuu kaloo weydiiyey ciise maxaad ka leedihiin ibnu maryam maxaad ka qabtaan iyo hooyadii wuxuuna ka dalbaday muslimiintii najaash wuxuu ka dalbaday an yasmacuuhu shay-an min alqur'aani aladii yanzilu calaa qalbi nebiyihim bal qur-aankay kusoo degin nebiga aad sheeganaysaan aad raacdeen bal wax iga maqashiiya falamaa akhbaruuhu bixaqiiqati alislaam markay u sheegeen islaamka xaqiiqadiisii ay fahamsiiyeen najaashi wa talow calayhi bacdan min aayaati alqur'aan qur-aanka aayado ka midana ay ku dul akhriyeen bakaa xataa akhdalat lixyatahu ninkii najaashi la odhan jiray waa boqorkii wuu iska ooyey ilaa ilmadu ay garhkiisa qoysay wuxuuna ku yidhi dadka muslimiinta ahaa iyo muhaajiriinta ahaa ina hada aladii unzila calaa nabiyikum muxamadin waaladii jaa bihi ciisa ibnu maryam yakhrujaani min mishkaatin waaxida diintan aada sheegaysaan nebigeenu la yimi iyo diintii nebi ciise lala soo diray hal meel waa nuur hal meel ka yimi hal meel buu ka wasku mid markaasuu islaamka qaatay uma aclana iimaanahu billahi waxdahu laa shariika lah ninkii boqorka ahaa ilaahay buu rumeeyey diinta islaamka ayuu qaatay wuxuuna rumeeyey nebinimada nebi maxamedna wuu rumeeyey sidoo kale wuxuu cilaansaday oo sheegay inuu nimanka iyaga ilaalinayo ay magan u yihiin oo cid kaloo far saari karta iyo cid loo dhiibay iyo maka wax lagu celiya ayaan jirin anaad marti ii tihiin buu yidhi wax idin taaban karana ma laha inkastoo arrintaa ay ku diidanaayeen raggii madaxdiisii kale ee la taliyaashiisii badaariiqda nimankii lo odhan jiray oo ay islaamkana kuwaas umay gelin waxayna rabeen in muslimiinta la celiyo marka intaasu dhacday waxay u malaysay umu xabiiba inay maanta khalaas nolol fiican ku noolaan doonto oo diinteedii ay la soo baxsatay ay meel ammaan oo ay nabad ku noolaato ay heshay oo say doonto ilaahay uga caabudiso arrintaasay nafta ugu sheekaysay oo ay ka raysatay dhibtii reer maka iyo wixii loo geysan jiray oo waxay kaloo ku fikirtay safarkeedii dheeraa ilaa maka ay soo badda soo jeexday inay maanta maaragtay uu ku dhammaaday meel ammaana oo fiican laakiin may ogeen waxa maaragtay ilaahay xaggiisa ka qorshaysan ee u qoran falaqad shaaa allahu tabaarakat xikmatuhu ilaahay xikmaddiisu ay barakaysan tahay wuxuu doonay inuu ramla ama umu xabiiba uu imtixaano oo islaamka ay sheeganaysa uusan kaga tegin imtixaan uu mariyo imtixaan weliba qaasiyan aada u daran oo ragga caqliga badanoo imtixaankaas qabsan lahaa qalbigood caqligoodu waa khafiifi lahaa oo ay wareeri lahaayeen ilahay wuxuu kaloo doonay an yukhrijaha min dalika alibtilaa inuu ibtilaagaa markuu mariyo imtixaanka ka qaado uu ka saaro imtixaanka weyn oo maaragtay iyada oo ka badbaaday oo guulaysatay oo ku fadhiisatay calaa qimati najaax najaaxa meesha u sarraysay iyadoo gaadhay ayuu ilaahay la doonay marka imtixaanka dhacay waa kan muxuu ahaa imtixaanku habeen habeenada ka mid a ayay xabiiba waaymu xabiiba waxay ku riyootay iyadoo iska jiiftay meesha ay huruday bay riyootay waxay aragtay waxa uu qofku hurdo arko oo kale manaan bay aragtay ama riyay aragtay oo waxay ku riyootay ana zawjaha cubaydallah ibnu jaxash yatakhabadu fii baxrin lujiy ninkeediioo ku daalaa dhacaya ama bad madow hirarka baddoo madow oo mugdiya oo ay dabooshay mugdiyaal ay ninka dabooleen mugdiyaal bacduhaa fowqa bacd mugdiyaal kala sarreeya ninkii oo dabooleen wahuwa biaswa ilxaal oo xaalad xun ku sugan ayay ku riyootay ninkeediioo xaalad xun ku sugan riyo aad xun bay aragtay oo ninkeeda ku saabsan fa habbat min nawmiha madcuuratan mutariba hurdadii bay kasoo booday iyadoo argagaxsan oo isku yaacsan walam tasha an tadkura lahu aw liaxadin hayrihi shay-an mima ra'at ninkeediina may doonin inay u sheegto cid kalena u sheegto riyadii xumayd ay aragtay way ka qarisay laakiin riyodeedii habeenkii ay ku riyootay maalintii ka dambeysay intay dhammaan ayay run noqotay oo maxaa dhacay ninkii isaga ahaa ee ahaa cubaydallah ibnu jaxash qad irtada can diinihi wa tanasar diintiisa ayuu ka laabtay diinta kristanka ayuu qaatay isagoo xabashiiho ardu xabasha jooga markaasuu wuxuu ku waashay oo aaday inuu aado meelaha khamriga lagu cabo xaanaatul khamaariin meelaha lagu cabo khamriga ee lagu gado iyo meelahaas inuu aado oo uu cabo umul khaba'is khamriga uu cabo falaa yartawi minha walaa yashbac khamriga isku shubo aan ka dhargeyn iska wado waqad khayarahaa bayna amrayni axlaahumaa mur gabadhiina wuxuu kala dooransiiyey ninkaan ridoobay xaaskiisii umu xabiibahedna wuxuu kala dooransiiyey laba midba ka kale uu ka daran yahay oo ka qaadhaar yahay oo maxay yihiin imaa an tutallaq in la furo dee gabadh carbeedna waa taqaanaan furiddu waxa weeye dhimashada u dhaanta weliba berigaa joogta wa imaa an tatanasar ama waa in diintiisa baadilka ay qaato oo nasraani iyaduna noqoto labadaas usoo bandhigay marka gabadhii nafteeda waxay heshay waxay aragtay si deg si la yaab ama kedis waxay u aragtay nafteediibay waxay aragtay saddex midun baa u bannaan saddex wajadad umu xabiibata nafsaha faj'atan bayna halaath saddex midun baa la gudboon inay saddex miduun la gudboon tahay bay aragtay ay samayso imaa an tastacjiiba lizawjiha aladii jacala yaluxu fii dacwatiha ilaa tanasur inay ninkeedan ugu baaqayo ku celcelinaya inay gaalowdo ay warkiisa maqasho wabidalika tartad oo saa ku ridoodo can diiniha diinta kaga ridoodo walciyaadu billaah wa tabuu bikhizyi dunya wa cadaabi alaakhira markaana ifya aakhiraba ay khasaarto oo ay gogol daraysato taas waa mid wahuwa amrun laa tafcaluhu arrinkaas arrimxabiiba yeeli karto maaha oo ay rabto maaha xataa haddii hilibkeeda iyo lafteeda miishaar xadiida lagu kala saaro oo haragga hilibka iyo lafta la kala saaro iyadoo nool waa arrin marna aydin yeelin taas arrinta labaad waxaa wey wa imaa an tacuuda ilaa beyti abiiha fii maka inay iska laabato oo aabbaheedii mushrika ilaa gabadh la furay ninkeediina uu furay dhul qariiba iyo dal aan qaraabo iyo cidna ku lahayn meel kale kuma noolaan karto gurigii aabaheed inay ku laabato wey khiyaarka labaad wuxuu ahaa inay guriga aabaheed ku laabato oo shirkigii guriga aabaheede qalcadda shirkiga ahaa ee meesha shirkiga maka laga maamulo ahaa inay ku laabato oo marka ay noolaato iyada oo maaragtay maqhuura maqluuba calaa diiniha iyadoo diinteeda aan xor ahayn oo lagu cadaabayo oo lagu maaragtay tacdiibinayo ay meeshaa ku noqoto arrinta saddexaadna waa imaa an tabqaa fii bilaadi alxabasha waxiidatan shariida laa ahla laha walaa watana walaa maciin inay xabasha iskaga noolaato iyadoo ninkeediina ofuro ay ka tagtay qaraabana u joogin meelaan wadankeedin ahayn ay keliga gabadh keligeedo iska iskaga noolaato fa ahaarad maa fiihi rida allahi caza wajalla calaa maa siwaah wixii ilaahay raaligelinaya iyo wixii kaloo dhan ka dooratay oo maxay dooratay waxay dooratay oo goosatay calaa baqaa'i fi lxabasha xataa yaatiya allahu bifarajin min cindi waxay tahi xabashaan iska joogayaa ardu xabashaan iska joogayaa diinteeda ku ilaashanayaa inta ilaahay faraj iga keenayo arrintaas maba sii dheeraan umu xabiiba markay ciddadii ka baxday ninkeedii horta wuu dhintay suu khamriga u cabayba ayuuba dhintay marka ciddadii ay qaaday ciddadii markay ka baxdayba saa uga baxday waxaa u yimi bishaaro ayaa u timi gurigeedii murugaysna waxaa bishaara kusoo degtay barqa barqooyinka ka mid a oo qoraxdu iftiin badan tahay iyo albaabkeedii lasoo garaacay duriqa calayha albaabu albaabka ayaa lagu soo garaacay iyadoo gurigeeda joogto iska murugaysan falamaa fataxathu fuuji'at markay furtay waxay waxay si kadisa u aragtay ula kulantay gabadh oo ahayd adeegtadii khaaska ahayd ee boqorka u adeegi jirtay ee qasriga boqorka ka adeegi jirtay gabadhiiyo guriga hortaagan bay aragtay faxayatha gabadhii baa salaantay umu xabiiba biadabin si adabi ku jirto iyo xushmad waa bishrin iyadoo weji furan oo weji dalaqna ku salaamaysa wasta'danat gabadhii waxa weye wasifada ahayd ama khaadimada meliga u ahayd baa ka idan qaadatay umu xabiiba inay soo gasho guriga wasta'danat biddukhuuli calayha wa qaalat gabadhii ba waxay odhanaysaa ina almelika yuxayiik wayaquulu laka boqorku wuu kusoo salaamaya wuxuuna ku leeyahay umu xabiibay wayaquulu laki wuxuu ku leeyahay ina muxamedan rasuulullahi qad khatabaki linafsihi nebi maxamed oo madiina jooga ayaa kusoo doonay oo raba inuu ku guursado wainahu bacaa ilayhi kitaaban wakalahu fiihi bian yacqida lahu calayka fawakilii canki man tashaa'in nebigu wuxuu usoo diray najaashi wuxuu usoo diray kitaab buu usoo diray oo wakiil ka dhigtay inuu gabadha muxabibalyaad u meheriyo adiguna waxay ku leedahay gabadhii adiguna wakiil samayso oo qofkaa doonto wakiil ka dhiga si laguu meheriyo nebigana najaashi baa ka wakiila iyadana waxaa laga rabaa wakiil muslimiintii ka mid a meesha usoo hijrood inay maarad keensato fastataarat umu xabiibatu farxan wahatafat farax ayay la kala dhacday ama la duushay markaasay wahatafkaasi dhawaaqday oo waxay tidhi basharaka illaahu bilkhayr ilahay ha kuu bishaareeyo ilahay khayr ha kuugu bishaareeyo gabadhii bay laba goor ku tidhi wadafiqat takhlacu maa calayha min alxuli waxalla waxay dahab haysatay ama dhegaha ugu jira ama lugaha ugu jira lugaha mid baa la gashan jiray khalkhaal la yidhahda iyo wixii gacanta ugu jira oo dhan ba intay siibtay bay gabadhii siisay warka bishaarada u keentay waxay dahab haysatay oo dhan xuligii oo dhan bay gabadhii ku wareejisay walow kaanat tamliku kunuuza dunya kullaha la acdatha laha fi tilka laxda haddii kay dadka adduunka o dhan gacanteeda abuumu xabiiba ay markaa ku jiri lahaayeen dhammaantood gabadhan bishaarada u keentay faraha ka saari lahayd oo adduunka o dhan haddii gacanta loo gelay gabadhan ay ku wareejin lahayd waayo farxaddeeda ayaan farxa caadi ahayn nebigii ilaahay ayaa soo doonay oo la rabaa in loo meheriyo kadib markii ninkeedii uu ka ridoobay oo ay ku sugnayd xaalad muruga leh oo xun iyadoo dhul qurbaa weliba joogta uma qaalat lahaa umu xabiiba gabadhi waxay ku tidhi laqad wakaltu cannii khaalid ibnu saciid ibnu alcaas fa huwa aqrabu nnaasi ilaya wakiil waxaan ka dhigtay oo meherkayga wakiil iiga ah saxaabiga la yidhaahdo khaalid ibnu saciid ibnu alcaas oo reer bani umaya isaguna fa huwa aqrabu nnaasi ilay waa dadka qaraab qofka igu dhow meeshan maanta xabasha dadka jooga isagaa qaraab ahaan igu dhow wa fii qasri najaashiyi alraabidi calaa raabiyatin shajaraa qasrigii ama bangaladii uu ku noolaa ninka la yidhaahdo najaashi ee meel saa u saran taag ah oo dhir badan saaraa qasrigu meel wuxuu ka dhisnaa sidii buur oo kale taagan oo dhir badan oo weliba hadhaynaysa beera qurux badan oo dhulka xabasho ka mid ah wa fii axadi abhaa'ihi bahwiga waxaa la yidhahdaa saalada weyn ee guriga ka horeysa qaacada weyn meel ka mida gurigii oo ka mida qaacooyinkiisi waaweynaa ama saalooyinkiisii waaweynaa ama fadhiyadiisii waaweynaa alfasiixati almusdaanati binnuquush ee lagu qurxiyey lagu xardhay nuquushta lagu xardhay azaahiya ee birqaysay almudaa'ati bisarj ee lagu iftiimiyey masaabiixda la shiday annuxaasiya ee nuxaasta ka samaynayd alwadaa'ati ee ifaysay almafruushati bifaakhiri rayaash ee gogaltii u ficneed ku goglanayd ijtamaca wujuuhu saxaabati halkaasa waxaa ku kulmay saxaabadii intii waaweyneyd ee xabasho u hijrootay almuqiimiina fi lxabasha muhaajiriintii muslimiinta ee xabasho joogay ayaa meeshaa ku kulmay wa calaa ra'sihim jacfar ibnu abi aalib jacfar ibn abi aalib wuxuu ahaa ra-iiska dadkii xabasha u haajiray isagaa madax u ahaa wa khaalid ibnu saciid ibnu alcaas waa ninkii gabadho ay wakiilatay wa cabdullaahi ibnu xudaafata asahmiy iyo saxaabiga kale weyn wa kayruhum kuwaasoo dhan baa meeshii qaacadii isugu yimi ama fadhigii weynaa isugu yimi liyashhaduu caqda ummi xabiibata binti abi sufyaana calaa rasuuliillah say u xaadiraan oo u goobjoogaga noqdaan meeshan ummu xabiiba nebiga ilahi loogu meherinayo falama iktamala aljamcu markii dadkii soo wada kulmeen tasadara najaashiyu almajlisa wakhatabahum isagaa shir guddoomiye ka noqday boqorkii faqaal markaasu wuxuu yidhi boqorkii axmadullaha alquduus almu'min alcasiiz aljabbaar waashhadu an laa ilaaha ila allah وأن محمدا عبده ورسوله وأنه هو الذي بشر به عيسى ابن مريم waxaan qirayaa maaragtay ilaahay buu umahad celiyey magacyadiisa ficnaa ku xusay wuxuuna qiray inuu maxamed adduunka ilaahiy rasuulkiisii yahay oo uu yahay rasuulkii uu ku bishaareeyey nebiyullahi ciisa fii suurati saf wa mubashiran birasuuli ya'tii min bacdi ismu axmed inuu kii yahay buu najaashi qiray amaa bacd najaashi baa odhanaya faina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam طalaba minii an uzawijahu ummu xabiibata binti abi sufyaan nebigu wuxuu iga soo dalbaday inaan u meheriyo oo u guuriyo gabadha loo yaqaano ibnu xabiiba bintu abi sufyaan fa ajabtahu ilaa maa alab waan yeelay dalabkii nebiga waan yeelay wa amhartuhaa gabadha waxaan ku meherinayaa niyaabatan anigoo nebiga ka ah naa'ib ka ah niyaabatan canhu waxaan ku meher arbaca miata diinaar dahaban meherkii gabadha waxaa bixiyey najaashi baa bixiyey nebigu waxba lagama qaadin laakiin najaashi ayaa dahabka intaa leeg oo gabadha meherkeedii bixiyey calaa sunnati rasuulillah ayaan gabadha ugu guurinayaa nebiga wuu yidhi uma sakaba adanaaniira bayna yaday khaalid ibnu saciid khaalid bin saciid ibn alcaas danaaniirtii afarta boqol ahayd ayuu wuxuu ku shubay khaalid hortiisusaa u daadiyey ninkii gabadha wakiilka ka ah ee materey xaggeeda wakiilka ka ah wa hunaa qaama khaalidun markaasaa khaalid baa istaagay faqaal markaasu wuxuu yidhi waa ninkii gabadha wakiilka aha asxaabi alxamdu lilah axmaduhu wa astaciinuhu wa astakfiruh wa atuubu ilayh wa ashhadu ana muxamedan cabduhu warasuuluh arsalahu bidiini اlhudaa wاlxaq liyudhirahu cala اdiini kulih walow kariha alkaafiruun ama bacd khaalid baa hadlaya khaalid ibn saciid baa hadlaya faqad ajabtu alaba rasuulillaah waan yeelay dalabka iga dalbaday rasuulku inaan gabadha ma wakiil ka noqdo wa zawajtuhu muwakilatii gabadha wakiiladda iga dhigatana nebiga waan u meheriyey ama waan u guuriyey gabadha umu xabiiba ahayd bintu abi sufyaan waan u guuriyey nebiga fabaaraka allahu lirasuulihi bizawjatihi ilaahay nebiga hau barakeeyo xaaskiisa wahanii'an liummu xabiibata bima kataba allahu laha min alkhayr umu xabiibana waxaan ugu tahniyeynayaa wuxuu ilaahay u qoray oo khayra oo nebiga uu la doonay nin u noqdo uma xamala almaala khaalid baa maalkii qaadiya loo dhiibay ee gabadha meherkeeda ahaa wahama an yamdiya bihi ilayha wuxuu doonay inuu dhaqaaqo gabadhiisu xoolaa ugu dhiibo maalka ugu dhiibo faqaama asxaabuhu liqiyaamihi kicitaankiisa waxaa la kacay saxaabadii kalaa isku dayaan raacaan oo kacaan وهموا حيكون هميا بالانصراف ايضا ان يرى دقاقان وقاعده كبحان فقال لهم نجاشي نجاش ما كان الله هدلي رجل صحابه هاي ربعين كعان إلا ما هركو دماد ودعي وحكوا اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يطعموا طعاما ورفديست النميهم نبي هذا سنة ذا وحاء مركي قرصدان إن ولي مسميان أن يطعموا طعاما تذكر أن تصيان ودعا لهم بطعام فأكل القوم ثم انفضوا طعام وغير تذكي عنتو صادقي قومك ويعونان مركاسي تفرعوا كلا تجين وماشي كبحان قال ضم حبيبي هذا شيء كذا نو فلما وصل المال إلي مركي حوله مالك بدنا لأيكنا مهركي أها أرسلت إلى أبرهة قبدي بشاري سبان وردري عدري التي بشرتني بخمسين مثقالا gabadhaas ayaan waxa weeye ayaan u yeedhay ayaan u diray lacagta intaa leg lacagtii oo dhan baan gabadhii u diray intaa leg khamsiina mithaal baan u diray min adahab ka mid a lacagtii liisii ah wa qultu innii kuntu acdaytuki maa acdaytu xiina bashartiini walam yakun cindii yowmaidin maal waxaan ku siiyey baan ku siiyey maalintaad ii bishaaraysay maalintaana xoole maanan haysan saasaan ku idhbtay gabadhii warkaasaan u diray famaa huwa ilaa qaliilun xataa jaa'at abrahatu in yarba kama soo wareegan ilaa gabadhii ii timi gabadhii lafteedii u bishaarayn jirtay wa raddat adahaba lacagtiina way soo celisay ama dahabkii wa akhrajat xuqan waxay soo saartay weel weelashan bukuurka iyo lagu sameeya udgoonka lagu sameeya fiihi xuliyu aladii kuntu acdaytuha iyaahu faradadtuhu ilaya aydan maalkiina way soo celisay waxaana igu tidhi ina almalika qad cazama calaya anlaa aakuda minka shay maligiibaa wuxuu goostay igu yidhi gabadhan waxbaha ka qaadan xoolaheeda gabadhii khaadimadiisa buu kuleeyahay umuxabiib waxbaha ka qaadan waqad amara nisaahu an yabcahna laki bikulli maa cindahunna min tiib wixii cuduur iyo udgoon oo haystaan oo dhan naagihiis wuxuu faray inay kuu soo diraan فلما كان الغد جاءتني بورس وعود وعنبر مركي صبحي dambe ahayd ayay waxay keentay waxyaalihii saxfaraanka lagu guri jiray iyo cuudkan la isku bukhuriyo iyo cambar waxyaalo wada udgoon cudur ayay u keentay thumma qalat li gabadhi baa u keenaysa qaadimada waxayd boqorka inna li cindaka haaja gabadhi baa ku arsa maxabi ku arsa dambaan kaale walaalay arrin baan kaa rabaa فقلت وما هي محبيبة هذا صحيح قبل ما أقول ما هي حاجة ذي تنتظر لي فقالت لقد أسلمت ورطوان إسلام يعني واتبعت دين محمد دين محمد محمد بن راعي وقاتي فأغرأي على على النبي مني السلام نبي مرك الوجي لا محبي ولا كحين يا مدينة لو لو قلبين دونه مرك النبي إلهي وتكتد سلاني جارسي وعلميه وحد وقيسيسا أني آمنت بالله ورسوله ولا تنسي ذلك أنت أنا هاي الله ولا عليك نبي وشيء إلهي ما أنا روميي نبي أنا آمن روميي أنت أنا هاي الله ولا عليك نبي جارسي سلاني جارسي ثم جهزتني مركز الديارسي وعلابتي يحد حدي كبدي ثم إني حملت إلى رسول الله حقي مش رسولك الله يقعد دون بلا صار يسمى مدينة اللوجي فلما لقيته مركا النبي قال لكل مي أخبرته حانو شيغي بما كان من أمر الخطبة سيدي خطبة دي أود عضي مهر كسود عبان وقشيكي وما فعلته هي وحن سمي مع أبرهة قبدي يعني وحن دحمري بقرك خادمة واحد أيان وقشيكي النبي وأقرأته منها السلام سلام تيدين وان قارسيي فصر بخبرها نبي آد وقبدا وركيد إسلام كقاطي إحاسكي سنة ساعدي آد وقفرح وركيدة وقال نبي حويري وعليها السلام ورحمة الله وبركاته كيف يقول النبي صلاة عليي خيرا منها أيو علي صلاة صادر تمتك في عن أيو علي قصدي أم حبيبة إنك ربت أنت عينك قد بينه وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نساء هن للطهر علامة وهن على جبين الدهر شامة